si loo yareeyo saameynada kala duwan ee ka dhasha isbeddelka cimilada bulshadana loogu baraarujiyo la qabsiga isbeddelka ka dhasha cimilada ayaa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland waxay wadaa qorsho la doonayo in sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka deegaanada iyo degmooyinka jubbaland lagaga hirgelinayo xarumo lagu bacrimiyo dhirta muhiimka kuwaasoo ay bulshadu si bilaash uga faa'iidaysan doonaan haddaba agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland ayaa sheegay in wasaaraddu ay qorsheynayso sanadka soo socda siday u hirgelin lahayd xarumo lagu baaru- barbaariyo dhirta kala duwan ugana faa'iidaysan lahaayeen bulshada reer jubbaland kun iyo labaatan iyo shan ee, wasaaradda waxay leedahay ee, qorshe howleed ee, dhammaystiran Ee, qorshe howleedkaasina waxaa ka mid ah ee, inaanu ee, gaarsiino dhammaan deegaanada jubbaland ee, inaan deegaan walbo ama magaalo walbo gaarsiino ee, inaan ka dhisno xarumo loo yaqaano greenhouse Ee, greenhouse waa xarumo waaweyn oo lagu bacrimiyo ee, laguna abuurto laguna barbaariyo ee, ee, dhirta ee, ee, kala duwan Ee, hadda laba xarun baa kismaayo ku taalo Ee, taasoo inta badan marka loo baahdo geed ee, loo doonto Ee, wasaaradduna ee, xarumahan ciddii tagta waxay ku heli karaan si bilaash ah bay ku heli karaan Ee, gaar ahaan xarunta luglow ee hadda aan rabnaa dhammaan inaan gaarsiino magaalooyinka dhobley iyo afmadow iyo doolow iyo baardheere ee, ilaa shan magaalaha hadda inoo qorshaysan inaan marka xarumo waaweyn oo lagu bacrimiyo laguna barbaariyo ee, dhirta inaan ee, ka sameyno waana qorshe wasaaradda hadda ay dejisay ee, ee, aana fulintiisa rabno inaan laba kun iyo shan iyo labaatan ee, guda galno Ee, sidoo kale wasaaraddu ee, waxay ee, ee, aada ugu dadaaleysaa inay hesho ee, ayna dhisto xarun dhexe ee wasaaraddu leedahay Ee, hadda xarumahan ee, xafiiskan wasaaraddu ay leedahay ee, wasaarado badan baa la sheegareeyo dhismahan Ee, waxaan rajeynaynaa marka in wasaaraddu ay dhismo goosi- gooni ah ee ay yeelato laba kun iyo shan iyo labaatan waana qorshaha ee hortabinta u leh wasaaradda ee mid ka mid ah sidoo kale waxaa jiro eh, heshiisyo eh, wasaaraddu eh, qorsheynayso inay la gasho macadka sare ee daraasaadka kenya Eh, waxaa jiray safar eh, uu wasiirka iyo howlwadeeno ka tirsan